aan ku bilownay magaalada caawad waaqe waqooyiga gobolka galguduud sidaad warkaba ku maqlayseen shalay waxaa ka dhacay iska horimaad laba beelood u dhexeeya lix qof ayaa dhimatay inta la ogyahay dhaawac intaa ka badanna waa uu jira nabadoon axmed cabdi nuure oo ka mid a waxgaradka gobolka galguduud ayaa ugu baaqay labada dhinac inay xabadda joojiyaan isagoo dadka soomaaliyeedna ugu baaqay inay soo farageliyaan deegaanka kana qayb qaataan nabadayntiisa adeerow beela beelaha degan ka mid ahaa diriray oo isku dhacay dad baa ku leeday dad baa ku dhaawacmay waxaan leenahay wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto waxa dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo haakanna kulley xabadda waxaan ku baaqaynaa anagu leenahay ilaahay ka xabsada dadka masaakiinta xabadda ka daayaan leenahay sidaasaan ugu baaqaynaa adeer waa tahay khasaaraha ka dhashay maanta dirirta dhacday intee gaadhsiisan tahay
dhaawo adeer ma ma tira koobna laakiin dadka dhishada lex weeye
waa gartay muxuu salka ku hayaa dagaalkani markaa
aanooyin iyo bakti buu ku hayaa salka dad hore iyo dhimasho hore iyo waxaana qabiila weeye wuxuu salka ku hayaa
waa gartay marka dadka deegaanka marka laga taga labadan beelood ee kale door maxay uga qaadan waayeen hadday wax soo jirtay tahay oo soo taagnayd sidii loo heshiisiin lahaa beelaha
adeer macaana beel dadku dhagar baa ka wada dhaxaysa waxaanuna waxba soo socdeen waa lagu caajisay culummo iyo odayaal iyo xaqli laba sanadood baa arrintaanu soo socotay iyo dagaalkaana iyo dhibtaanu marka markii meel laga dhameeyo oo meel laga soo dhaweeyo o lagu hor istaagaba meel kale ay ka daaxaysaa dadkii oo dhan baa dhibaatadii soo gartay oo maaragtay waa laga xiisa dhacay marka arrintaasaa jidhaadeen
waa gartay xalku muxuu noqon karaa marka haddii aad idinkoo nabadoonada iyo walaacan muujinaysaan
xalku wuxuu noqonayaa ilaahay in la baryo oo ilaahay aan u noqono oo ilaahay baan baryaynaa xabadda ilaahu naga jooji baan leenahay sidaas ummadana waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo xabadda dadka masaakiinta kaayaan sidaasaan ugu baaqaynaa xalkuna noqon karaa
laakiin ficil bay rabtaa soo maaha marka laga tago ilahay in la baryo
ficil bay rabtaa adeer waa lagu haddana waa la qabanqaadaa lagu jiraa sidii loo joojin lahaa oo wax dambe aysan u dhicin taasaa lagu jiraa oo aan dadkii iyo degaan iyo la hadalno aanu labada reer maaha wax dhowrka reeraha wax kala gaareen maana inta kale aan leenayo culimaa udiinka iyo ka istaaga fadhigo in la dhex galaadaan loo malaynaya haddii alla idmo
marka laga tago dadka deegaanka cid kale marna ma soo faragelisay oo banaanka sida ama dadka la dariska ama soomaalida meelaha fofog degan si nabadgelyo xumada cabud
maya dadka degaamka intaa ku dhex jiray ayagaa isku dhabar jebiyey ayagaa intaas ku hawlanaa waa ka badatay laba sanadood bay soo wadeen marka markii meel ay soo dhaweeyaan oo meel ay dhameeyaan oo meel laba beelood heshiisay amba laba beelood oo kalea isku dhaxaysa waxaan mur ilaahayn ilaahay xirka ka soo riday weeye marka waxyaalahaasna dadka kale awalbu soo wada maray oo degaamkan hadda arrintaas waa ku cusub tahay sanadkii dhaweyd sanadkii hore waxay ahayd meesha ammaanka ugu roonbaday maantana meesha meel wadanka ugu xun weeye marka ilaahay baan u baryaynaa ilaahu naga jooji baan leenahay wax kaloo aan idhaahno ma naqaano ma is leedahay waa la joogaa xilligii meelo kale laga soo faragelin lahaa oo dadka soomaalida kale aada ugu baaqi lahayd inay yimaadaan bal arrinta sii waxaliyaan
wallaahi aada baanu u jeclaan lahayn wejiyaal cusub oo maaragtay dadadka darisyada iyo soomaalida ah inay soo faragashaan oo bal dadkan maaragtay ayagii waa isku waji murxeen siay iskaga soo horjeeen waa isindha buuxin waayeen ilaahay in dadkaas soo maaragtay soo faragasho maaragtay wajiyaal cusub yimaadaan aada bay u fiicnaan lahayd waxaan dhihi lahayn dadka dagaalka wada oo dirirtu ka dhaxaysana ilaahay ka cabsado xabadda joojiyaan leenahay dadka darisyadana waxaan leenahay walaalihin weeye waxaa islaynayaa qolada maalin baa bawdadeedu qaawan tahay waxaan leenahay soo farageliyo oo dadkaan kala qabto oo maaragtay ehelkiini weeye waa walaalihiin sidaasaan dadka kalena ugu baaqaynaa